bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo tobanka bisha may sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in habeennimadii xalay uu ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo ciidamada midooda afrika ee amisom ee ka socda dalka kenya kuwaas oo la sheegay kolayo ka tirsan ciidamada amisom in weerar ay ku qaadeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab weerarkan ayaa imaaday ka gadaal markii kolanyo ciidamadaasi oo ku jeeday qaybo ka mid a deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada amisom ee ka socda dalka kenya ee gobolka jubbada hoose ay gawaaridoodii galeen dhiiqo sida la sheegay inta u dhexaysa hoosingow iyo sidoo kale dhobley waxaana wararku ay tilmaamayaan in ay ciidamadu ku howlanayeen xilligaasi in ay ciid ka bixiyaan dhiiqada ay galeen gawaaridooda weerar keliisa oo ay al-shabaab kusoo qaadeen ayaa la tilmaamay inuu qaatay muddo saacada ah oo labada dhinac halka ay ku dagaalamayeen khasaare ayaa soo kala gaaray labada dhinac sida dadka deegaanka ay sheegayaan inkastoo aan la haynin khasaaraha dhabta ay soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay waxaana sidoo kale ciidamada midooda afrika ee amisom la tilmaamay in mid ka mid a gaadiidkooda ay al-shabaab gubeen sida ay sheegayaan dadka deegaanka inkastoo wararkaasi ay yihiin kuwo aan weli la xaqiijin dagaalka ayay dadka deegaanka waxay ku warrameen inuu ahaa mid qaati qadar daqiiqada ah ama saacada ah waxaana labada dhinac ay isweedaarsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan wixii warar ee kusoo kordha dagaalka labada dhinac u dhexeeya ee ka dhacay hoosingow iyo dhobley inta u dhexaysa ee gobolka jubbada hoose wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo waxaa maanta lagu wadaa magaalada london inuu ka furmo shirka looga hadlaya arrimaha soomaaliya kaaw ay ka qayb galayaan wadamo dhowra oo daneeya arrimaha soomaaliya waxaana shirkaas soo qaban qaabisay boqortooyada ingiriiska shirkan oo ah mid ka duwan kuwii hore ayaa waxaa la tilmaamay inuu yahay mid si dhab ah loogu caawinayo dowladda soomaaliya afarta sano ee soo aadan waxaana ka qayb galaya wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya iyadoona shirkan ay uu shir gudoominaya ra-iisul waa madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska tari theresa may waxaana sidoo kale shirkan ka qayb galaya mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo intooda badanna ka hadli doono xaaladda soomaaliya iyo sida loo caawi karo dowladda ingiriiska oo iyadu shirkan qayb ka ah abaabulkeeda sidoo kalena wax ka shir guddoomi doonto ayaa waxay tilmaantay in ciidamadeeda gaarka ah ee gaarayay ilaa iyo toddobaatan ay u diri doonto soomaaliya kuwaas oo kor u qaadi doono tayada ciidamada dowladda soomaaliya si looga maarmo joogitaanka ciidamada midooda afrika ee amisom waxayna sidoo kale dowladda ballan qaaday ingiriiska in soomaaliya ay ugu deeqayso dhaqaale dheeri ah oo ay ugu tala gashay in dalka looga qayb qaato dibudhiskiisa iyo sidoo kale sidii loo tayay lahaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee soomaaliya dowladda ingiriiska iyo dowlado kale ayaa ka mid ah kuwa danay arrimaha soomaaliya kuwaas oo dhaqaale aada u fara badan haatan ku bixinaya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan haatan magaalada london si uu kaga qayb galay shirka maanta ka furmaya halkaasi haya habeennimadii xalayha waxa uu ka qayb galay munaasabada weyn oo ay soo abaabuleen qurbajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi ingiriiska ayaa waxa uu ka sheegay in dowladda soomaaliya haatan ay u jihaysatay dhinacii horumarka asigoo ka dalbaday dadka in ay qayb ka qaataan horumarka dalka ka jira iyo sidii loo garab istaagi lahaa dowladda soomaaliya madaxweynaha oo khudbad halkaasi uu ka jeediyey dhinacyo badan kaga hadlay ayaa sidoo kale tilmaamay in fursad dheer ay siiyeen sidoo kale dagaalyahanada kooxda al-shabaab gaar ahaan dhallinyarada soomaalida ee ka barbar dagaalamaysa kooxdaasi in ay isaga soo baxaan kuna soo biiraan dowladda soomaaliya waxauu sidoo kale madaxweynaha soomaaliya tilmaamay in haatan ay dalka u jeestay dhinacii horumarka iyo sidoo kale midnimada
waxaan idinka rabaa walaalayaal halkan caawa sisinaan ku galno cid walboona maqlaysa annagu waxaan qaadanaynaa hawl idinkana waxaan idinka rabnaa hawl inaan qabataan annaga hawshaan qabanayno waxay tahay inaan ka shaqeyno midnimo midnimo macnaheedu waxay tahay midnimo macnaheedu waxay tahay dowlad quxoon midnimo macnaheedu waxay tahay dowlad wanaagsan yaqaanay dee waa midnimada ugu yaqaan inaan soo celino macnaheedu waxay tahay midnimadu waxay leedahay amni inaan ummadda soomaaliyeed nabadgelyo ku soo celino insha allah hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kaasoo sheegay in haatan dib loo bilaabi doono mar kale wadahadaladii istaagay ee u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya ee looga hadlayay arrimaha iyo aayaha labada dhinac iyadoo uu tilmaamay in wax waliba xal laga gaari doono maamulka gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhawaajiyey in gebi ahaanba la qaaday isbaarooyinkii yiile inta u dhexaysa degmooyinka afgooye waa degmada afgooye iyo gobolka banaadir kuwaasoo caqabado badan ay kala kulmi jireen dadka deegaanka qaadista isbaarooyinkanna waxay imaaday hadal dhawaan ka soo yaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo booqasho ku gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maamulka degmada waxay ka dhawaajiyeen in inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye tiro isbaarooyin oo yiilay laga gungaaray haatan lagana qaaday kuwaasoo dhibaatooyin ay kala kulmi jireen dadka waxauna sidoo kale tilmaamay in isbaarooyinkaasi ay ku guulaysan qaadisteeda ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliya oo howlgal isbaara qaadis ka sameeyey inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye oo dad badan lagu dhibaatay jiray kal hore dhibaatooyinka ugu badan ayaa waxay ahaayeen kuwa dadka ay kala kulmi jireen rag ku libisan darayska ciidamada dowladda soomaaliya oo isu ekaysiinaya inay yihiin ciidamada dowladda kuwaasoo inta badan caqabada iyo dhibaatooyin kala duwani ku hay jiray bulshada deegaanadaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga inta waxaa warka idiin akhrinayay anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu